الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxay noo socday weliba aan ku dhex jirnay baabkii dacwaadka rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh welina way noo soconayaan wuxuu idhi markaa musanifku raximah اllahu tacaala xadaثna cabdullaahi bn cabdilwahaabi qala xadaثna khaalid bn اlxaariثi qala xadaثna cabdالraxmaan اlmascuudiyu can calqamata bni marhadin عن أبي الربيع عن أبي هريرة قال أنه قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لسندك عبد الرحمن المسعودي نسبة المسعودي وحويا ونسبة إلى عبد الله بن مسعود دوي وأحفاد ديسي عبد الرحمن بن عبد الله ابن عتبة ابن عبد الله بن مسعود وي abtirsiintu cabdullaahi ibni mascuud axfaadiisii weeyaan oo nisbadu markaa waa halkaas eraar iyo waxba ma ahaaye bal dee kolley waa qoyskoodii un nisbadani almascuudiy waanan dadkii atbaacu taabiciintii ka mida kolley sidiisa hiqu u yahay laakiin sanadii ugu dambeysay ayaa waxaa ku yimi ikhtilaad xifdigiisii oo xumaaday kolley culimmaduna waxay ku kala soocaanuun wixii bas kuufa iyo bal dhulkaa marka waa deegaankoodii wax kaga maqlayna riwaayadoodu waa riwaayadaa sugan baqdaad markii uu yimid dadkii wax ka maqlayna waa awaakhira xayaatihi riwaayadu waa waqtigaa dambe aan xifdigiisu fiicnayn ragga markaa hore wax ka maqlayna waxaa ka mid ah khaalid ibnulxaaridkan aan hayna iyo rag badan oo kale oo siqaatu ruwaad kaba mid ah aburabiicana kolley waa ninkaa taabiciga oo ka abu hureyre kaba warinaya magaciisa kolley may soo naqlin xaafidnu xajarna waa nin reer madiina oo maqbuulun buu kaba cabiraa taabiciintii dhexa kaba mida kitaabkeennan aan haynay aladabulmufrad iyo tirmidi ayuu riwaayo ku leeyahay qaala marka abu hureyra wuxuu yidhi kaana min ducaai nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay ducadiisii waxaa kaba mid ahayd اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني إنك أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت ودعائك رسولك إلهي صلوات الله والسلام عليه ducadani meelaha ay timi ee ay sooba aroorteen waxaa kaba mid ahaa dee tashahudka dabadiye oo lala yimaado bal imika lafdigan dee lafdi meelo qaarkood furuqira udhaxaysa lafdiga jaanibkaa usoo arooraya laakiin waa ducadan allahuma ilaahay ikfir lii ii dhaaf maa qadamtu wixii aan hormarsaday horey dee ii horeeyay acmaasha xunxun ah ee dembiba ah wamaa akhartu waxaan dib dhigtay waxyaalaha dee adigu waa dembigiin baa kolley waxaa looga wada jeeda un dunuubtii isaga ka dhacday oo dhan shaksigan in ilaahay ka wada dhaafo markaa kii horreeyey kii dambeeyey iyo wama asrartu waxaan sirayseen hoos ahaan ula imi dee ilaahay agtiisa waxba ilaahay kama qarsoonay laakiin dadkii buu ka qarinaya oo uu siraysanaya hoos buu laba yimi iyo wama aclantu waxaan daahirsaday ee dee muuqdee daahirkaan daahirahaan u sameeyey iyo wama anta aclamu bihi mini mid adigu aanan dembiba haysan amaan iskaba iloobo iyo wamaa wixiina iga dhaaf anta adigu ilaahayow aclamu mid og aad tahay oo bihi isaga mina anigaad iga de iga markaa ad iga og tahaybo anigu aan ama dembi isba lahayn ama aan de waxa weeyaan iskaba iloobo iyo taas oo kale kaasna isna iga dhaaf markaa waxaan idhun alfaadahan iyo cibaaraadkan maqsuudka looga jeedaa waxa weeye waa istifaau lmaqfirati lianwaaci dunuubi kulliha waa dunuubtii dhammaanteed si kasta ha u dhacdo ruuxu si kasta ha u sameeyo istiraar iyo iclaan iyo mid hore mid dambe haba noqotee in dunuubtii ilaahay ka wada dhaafo dembigii aan waxba kaga tegin ee wixii uu dembi lahaaba insaan dembi lagama waayo ama dunuubtu way badan tahay inuu ka wadha wada dhaafo taas baa maqsuudku yahay innaka ilaahu anta adigu almuqadimu ka horreysiinayaa tahay oo dee towfiiqan aada acmaasha saalixada iimaankii asaaska ahaa iyo acmaashii saalixada ahayd shooksiga aada waafajiyso ayaa dee darajaadkii sare iyo ridaaga iyo kaa u horumarinaya horraysiinayaa tahay waalmu'akhiru dee waa ruuxii ilaahay fadligiisa ka haysto isagiiyo naftiisii la iskuba sii daayo lagu dibdhigayo darakaadkii jannaareed lagu dibdhigayo maqaamyadii sare laga dibdheegayo bal taas ayaaba tahay adigu ilaahow laa ilaaha illaa anta adiga un mooye cid kale oo dee xaq lagu caabudaa ma jirto dacooyinkii rasuulka ilaahay ayay taasi kaa mid ahayde iyaguna cumuumka ayay jumdee ayay leedahay waa jawaamiculkelim waa ta aan leenahay cibaaraadkana waxaa maqsuudku yahayba anwaac dee dunuub dunuubtii guud ahaanba iyo noocyadeediiba in ilaahay ka wada dhaafo xdثna cmr بن mrزuq qال أخbarna شhuعبة عan أbي إسحاaq عan أbي الأxوص عan cabdاللaahi qal أنh qaal bal in kolley sheekha bukhaarي cmr بن mrزuq abu cثmaanna kunyadiisa la idhah nin reer basra ah waa nin hiqa ah oo dee raggii mudnaa kaba mida atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey kaba mid ahaa kolley kitaabkeenan maya kitaabkeenan mahaye guud ahaan bukhaari waxbuu kaga wariyaa waa sheekhada bukhaari oo saxiixana uu kaga wariyaa abu daa-uudna isna waxbuu kaga wariyaa waa kutubta intuu kaga sugan yahay riwaayo ku leeyahay ee kuwa kale kuma laha camr bnu marzuuq abu isxaaqanna waa imaamkii abu isxaaq asabiici weeye abulaxwaskana kolley abulaxwasyo dee dhowraa kutubta kuba yimaada kitaabkeenana saas oo kale dee kan mooye ku mid kale iyo horta way kuba sugan yihiin inta badanna dee kunyadan ha ku kulmeene ashkhaas bay kala yihiin dadkuna haddaanay isku dabaqo ahayn oy kala horeeyaan oy kala weyn yihiin dee inagoo kaloon macrifo rijaal iyo taraajim u lahayn waa runoo way naga qaldami karaanoo ma kala garan karno waxaa dhici karta ruuxa saxaabi iyo nin atbaacu taabiciintii ahaayo magac kuba kulmay inuu kala saari waayo laakiin marka dabaqaadka dadka uu ruuxu macrifo u leeyahay hadday kala horeeyeen markaa ishtibaah ma yimaado laxaskan cabdullaahi bnu mascuud kaba warinaya cabdulaahigan la idlaaqin waa cabdullahi bnu mascuud weeye sanadku waa sanad reer kuufa sanadku markuu ciraaq yahay ama kuufo yahayna dee cabdullaahi haddii la idlaaqo waayo waxay noqonaysaa in waayo laga bilaabo camr bnu marzuuq ilaa dee saxaabiga lagaba gaadhayo waan ama basre iyo kuufun bay uba dhaxaynayaan wuxuu noqdaa cabdillahi bn mascuud cabdillahi kala idlaaqaya dee halkaa dambena kol hadduu ku jiro oo uu sanad saxaabigii yahay abulaxas cawf ibnu malik baa la yidhah aljushami abulaxas kalena way noo dambeeya waan arki doonaa waana nin dee taabiciya oo dee hiqa ah kale waqtiyadii iyadoo saxaabada qaar nool yihiinba ayaaba dhimashadiisu ahayd ee qalam kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam ibnu mascuud baa yihi rasuulka ilaahay wuxuu yadcuu mid ducaysta oo wuxuu ku ducaysan jiray allahuma inii as'aluka alhudaa waalcafaafa waalghina wa qaala asxaabuna can camrin waatuqaa allahuma ilaahayow inii anigu as'aluka waxaan ku weydiisanaya alhudaa hanuun baan ku weydiisanaya waalcafaafa dhowrsooni iyo wax alla wixii aan dee habbooneyn iyo wixii aan ii bannaanayn iyo inaan ka dhowrsado taasna waan ku weydiisanayaa walghinaa qaninimo waan ku weydiisanayaa anoo dee qaninimada asalkii waa tii qalbiga baan idhi dee ta kalena maalka saalixa ah ee rajul saalixa gacantiisa ku sugan isaguna nicamta ayuu kaba mid yahay fiican ee mudan oo wax ilaah la weydiisto bal axaadiis baa inoo dambayso rasuulka ilaahay isagoo faqriga iyo qilada iyo taas isagoo innagana ina bariyo ilaah ka magangeli jiray qhanimana waan ku weydiisanayaa wa qaala asxaabuna bukhaari baa le hadalkan asxaabteennu waxay idhaheen waa dad damalaa dadkii la wadaagsaday isaga xadiidka riwaayadiisa ee dee isagu markaa dabaqadiisii ahaa markaas can camrin iyagoo camr kaba warinaya watuqa oo waxa weeye macnuuh xadiidkan bukhaari camr bnu marsuuq buu ka wariyey intii uu isagu ka wariyey ee uu ka maqlayna waxaa yidhi allahuma inii dee xadiidkuna waa xadiidkaa marfuuca allahuma inii as'aluka alhudaa waalcafaafa waalghina ayay ahayd laakiin dad kaloo camr bnu marsuuq xadiidka ka maqlay ayaa waxay raaciyeen xadiidkii marfuuca ahaayee dee ka maqleen camr bn marsuuq watuqa oo la yidhaha allahuma inii asaluka alhuda wاltuqa wاlcafaafa wاlghina isagu laakiin dee intaasi intii riwaayadiisa u ka maqlay may ahayn tan buu markaas leeyahy laakiin xadiidka muslim iyo yaanu camr bn marsuuq kaba warininbe waa taan leyna kitaabka muslim kuma sugne waa wariyey aymo kalena way wariyeen waanay ku sugan tahay dee watuqa way la socoto saxiixa muslim iyadoo dee bal matalan dariiqan camr aanay ahayn laakiin xadiidku waa xadiidkan allahuma inii asaluka alhuda wاltuqa wاlcafaafa wاlghina waa adigu ino inoo wada sugan ee isaguba waxa weeyaan waa xaggii samaaciisii ayuu sheekhu kaba warramaya saddexa markuu soo dee isagu waa kaa wariyey xifdisane inoo soo gudbiyey ayuu leeyahay dad kale oo camr ibni marsuqa xadiidka ka maqlayna waxay ku dareen halkan watuqa waana ka aan leenahay de waa saxiixo saxiixa muslimba waa inoogu sugan yahay waa duco weyn oo kale iyaduna oo ducooyinkii jawaamicdaa ka mida xadaثanaa bayaanun qaala xadaثanaa yaziidu qaala xadaثana اljurayriyu can humaamata bni xasanin qaala samictu shaykha yunaadi bi calaa sawti wa ahar baa inoo soo socda xagga sanadka bal bayaan bayaan ibnu camrin baa la yidhaha waa nin reer bukhaara isnasan bukhaari oo kunyadiisana abu maxamed la yidhaha caabid ahaa nin mudanna ahaa waana nin dambeeyey oo dadkii atbaacu taabiciintii kuwii la kulmo weliba kuwoodii waaweynaa maahay waa kuwoodii dhexe bukhaari un baa wax ka wariyey cid kale oo kutubtan ama us aimadan lixda dee umuhaad kale dee kutubta umuhaadka ha noqota ama kutubtooda kale ay leeyihiin haba noqotee riwaayo mid uu ku leeyahay ma jirtoon bukhaari ahayn bukhaari baa la kulmay isla degaanna ay ahaayeen waxna ka wariyey bayan ibnu camrin meel kale inooguma sugnaa waxaana jirta nin kale oo bayaan ibnu bishirin la yidhaaho kutubta lixda aba ku wada sugan bukhaari waa ku sugan yahay shanta kalena waa ku sugan yahay laakiin waa nin ninkan aada uga horeeya oo waxa weeyaan reer axmas oo ismaaciil ibn abi khaalid can qays saas buu ama qays iyo can qays iyo qays ibn abi xaazim iyo wax ka wariya ninkaas bayaan ibnu bishirin baa la yidhaha waa dabaqa hore oo meelahan dee ninkan sheekhadiisa sheekhadooda ayuu noqonaya dabaqadooduu noqonaya ninkaasi kutubta lixdaa waa ku sugan yahay laakiin kan wax bayaan la yidhaaho kutubta lixdaa kuba jiraana labadaasunbay noqonayaan bayaan ibnu bishirin alaxmasi oo lixda kitaabba ku sugan iyo bayaan ibnu camrin kan aan hayno oo bukhaari uun kuba sugane inta kale aan ku sugnayn marka waxay noqonaysaa kutubta kale ee lixda shanta ah iyo wixii dee iyaga soo raacaya mualifiintu leeyihin ninkaa keliya ku jira bayaan ibnu bishirin bukhaari baa kaas iyo dee kani ku jirayaan kutubtiisa yaziidkuna waa imaamkii weynaa qiimaha badnaa hede aimadii waktigiisii ah yaziid ibnu haarun weeye jurayrigana dee nisbadiisana waa loo yaqaanaaye waa horeynu usoo marayo waa taabici yaroo saciid ibnu iyaas la yidhaaho aljurayri saciid ibnu iyaas dee jurayrina waatay kitaabka laakiin horeynu ugu soo aragnay amaa humaamat bnu xasnin oo nin reer basro oo dee waa nin taabici weyn ah oo mukhadramba ah bal dee waa mukhadram rasuulka ilaahay lama kulmina laakiin waa soo gaadho waxay idhahaan dee cumar ibnu khadaab iyo baabu wafti ahaan ugu yimi isagoo dhowriyo soddon jira ninka waktigii cumar dhowriyo soddon jirka waktigii rasuulka ilaahayna nin roob bu ahay reeri baanu ka iman waanu soo hijroon bal markaa waa nin mukhadramoo hiqaa weeye oo kitaabkeenan aladab lmufrad saxiixa riwaayo kuma laha laakiin muslim iyo tirmidi iyo nasaa-ina riwaayo waa ku leeyahay ninkaas baa wuxuu ihi qaala samictu waxaan maqlay shaykhan nin odaya oo yunaadii dhawaaqaya biaclaa sawtii sawtkiisa ka ugu sarreeya ku dhawaaqayoo leh ducadan buu ku dhawaaqayay allahuma inii acuudu bika min ashari laa yakhliduhu shay-un allahuma ilaahay o inii acuudu bika adaan ku maangelayaa min ashari sharkaan kaa magangelayaa shari k waxaan ku weydiisanaya dad iga badbaadiso iga xafido sharka min ashari oo laa yakhliduhu aanu dhahayn shay-un oo kol kol baa dee eeg shaygio mafsada ama waxay leeyihiin baa khayrna leh ee waa sharkaas saafiga ee maxdiga wax dheehayaaba aanu jirin kaa ilaahu subaa iga badbaadi taas nin le baan maqlay waa xadiid marfuuca maaha waa duco saxaabi ku ducaysanayey ninkan sumamat ibnu xasanna uu kaba maqlay waana kan inoo sheegaya ninkuu ahaa sheekhaasi o qultu waxaa hi man hada sheikhu war ninkan odaygii waa ayo waa kuma ee ducadan ku ducaysanaya qiila waxaa la yidhi abudardaai abudarda weeye sanadka xadiidkan waa sanadkaa saxiixa ama aharku baan leeyahay laakiin waa duco abudarda dee dadkii waa xakiimu hadihi luma amade waa xukam min xukamaai hadihi lumma cuwaymar asxaabtii rasuulka ilaahay dee cilmiga iyo cibaadadaba wada lahaa kaas buu kaba mid yahay iyo dee suxbada aada u qiimaha badan suxbadii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh o markaa ducooyinuu ku ducaysanaya tani kaba mid ahay xadaثna cabdالlahi بn mحamedi qal xadaثna abu caamiri qal xadaثna isrاaيil can majزaأta can cabdالlahi bn abi awfا ana الnabiya slى الlahu عalيه waslm kaana yaqul waa ducooyin ee maaha masaa'il fiqhiya iyo axkaamu imaka halkan xadiidkii loogu joog joogsadaa ma jirto waa duco ee ruuxu intii uu xafidi karaya ayuu xafidi waana ku ducaysanoo waa ducooyinkii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh jawaamicda ahaa ruuxu intuu waxyaalo kale odrhoran lahaa dee ducooyinkan baa walow xaajadiisa khaaska hadduu wax khaasoo ku taagni jirtana rabbi u bandhiganayo laakiin waa ducooyinkan jawaamicda ah shamlinaya adduun iyo aakhiraba wax kasta oo khayra oo dee loo baahnaaba ay kuba sugan yahay ilaahay oo la weydiisto shar dhammaantii oo laga badama shar adduunya ha noqoto ama shar akhriya ilaah laga magangalana ay kuba suganta bal ducooyinkaasoo saas baa de waan la qabaynaynaa uun ama waan wadaynaa uun oo wax imika markaa inahakiya ma jiraan xagga sanadkana dee kaley dad badan way nagu soo noqnoqdaan oo haddana ragga qaarkood mooye ragga qaarkood ee dee kolba marka muddo la joogo soo noqonaya waxaa la arkaa ruuxuu iskaba iloobayaaye abu caamirkani waa abu caamir alcaqadi ninkii la odhanayey ee tan ku yar joogsanayaan qabanaya n waa majza-a ninkaa la yidhaaho majza-a ibnu zaahir baa la yidhaha abihi saahir baa la yidhaha zaahir majza-at ibnu saahir ibn اlaswad waa nin reer bani sulaym oo reer kuufa ahayoo hiqa ah oo dabaqada afraad ee ruwaadda kaba mid ah ama taabiciintii kaba mid ah dambe weeye majza-at ibnu zaahir kolleyna waa marka la eego magacan majza-a ma badna oo haddaan eegno kutubtan lixdaa wax majza-a la idhaah ku sugan dee nin kalea ninkan soo raacaya bal ninkaasi weliba waa nin ibnu maaja hun sheekhu ahaayo kitaabka ibnu maajaha ku sugan oo majza-at ibnu sufyaan laba yidhaaho cid kale ma jirto majza-aha soo raacana waa ninkan oo weliba kutubta aan ku wada sugnayn majza-at ibnu zaahir ibn اlaswad oo hiqa ah oo taabiciga kaasi laakiin waa dadkii atbaacu taabiciintii weliba ka dambeeyey lasii kulmay ayuu majza-at ibnu sufyaan noqonaya wax kale ma jiraanba allahuma dee waa kutubtan ujeeda usuushan lixda ayo kutubta kale ragga usuusha alihi ay leeyihiin baan ujeeddadu ay tahay markan ruwaadan imaka ka hadlayno kutubtaasaan ku koobaynaa lixda ahe dee magacan kolkol abdaaltii muslimiinta iyo raggii geesiyada ahaa waxa weeyaan dee akhbaarta aada iyo aada u layaabka badan iyo waxtarka weyn lahaa dagaaladii qaadise iyo wixii ka dambeeyey madaa-in iyo ninsaasi waa jira majza-at thawr ninkaa la odhanayay oo bal maalan oo dadkii ama abdaashii muslimiinta raggii uguba heerka sarreeya dagaaladaas ahaa waa jira laakiin ninku riwaaye inooguma laha ama ninkaasi dee riwaaye inooguma lahaa kutubta inooguma lahae waxaan ujeedaa dadka ruwaadda ah ee welibana ruwaadan khaaska uma jeedo wixii ka baxsan umuhaadka iyo kutubta kale ay leeyihiin qolooyinkan umuhaadka leh wuxuu yihi can cabdillahi bni abi awfa ana nabiya sala allahu alayhi wasalam kana yaquulu allahuma dahirnii biالthalji wاlbaradi wاlmaai اlbarid kama yudahiru thawbu danisu kama yudaharu thawbu danisu min alwasakh ثuma yqul اllahuma rabana laka alxamdu mila الsamaaءi wamila اlardi wamila maa shiئta min shayin bacd xadiidku dhowaan haddana uu inoo soo noqon doonaa sheekuu kusoo celin doonaa waxa uu rasuulka ilaahay odhan jiray waa dee adaan lxaq اlcubuudiya iyo tawaaduc rabbigii u tawaaducaya iyo tacliima liummatihi wa tashriica isagoo ummadiisii barayo inaga inoo jidaynayo ina baraya bal waxyaalahan ilaahay weydiisan lahayn allahuma ilaahayow dahirnii idahir waa dunuubtaydii iga dahir bithalji waxaad igu dahirtaa thalji walberad beradkuna waa noocan dee san dhagxantan yaryar ama waa biyahan dee iyaguna guntamay una qabowga daraaddeede waxa weeyaan beradka ee roobka iyo laba soo dhaca kuwaas igu dahir iyo walmaa-i lbaarid biyo qabow taas iguba dahir kamaa yudaharu sida loo dahiro loo nadiifiyo athawbu marada addanisu wasakhaysan min alwasaki wasakda dee marka waxyaalaha mudahiraadka la isugu geeyo looga nadiifiyo iga dahir macno waxa weeyaan un imika halkan ay tahay oo in ay ujeeddadu ay tahay in waa wixii de sida kuwii horean soo maray dunuub wixii aan lahaay oo dhan ilaahu iga nadiifi oo wax haygaga tegin waxba haba yaraadee sida dee balmaro ka soo qaad wasakhaysnayd uskag lahayd oo waxyaalo mudahiraad ah laysuu geeyey taasoo kale anwacal mudahiraat mid kastaaba goonidiisay unadiifinays u nadiifin lahayd u dahiri lahayd waa laysuu geeyey waxba kagama hadhayaan wax uskagoo ku hadhayaa ma jirto maracad oon weliba wax qarsan oo dee markaa intaa laysuu geeyey wax ku hadhayaa mama jirto haddaba saas oo kale aniga dembigaygii iiga wada dahir oo anwaac almakfira ashaamila lianwaaci dunuub ayaan ku weydiisanayaa weeye oo dunuubtii dhammaanteed waxa weeyaan mid yar iyo mid weyn ay ilaahu subxaana de waxba haygaga tegin iga nadiifi taas baa macnuu yahay un umuurahana waa taas in oo kolley xataa dacooyinkii istiftaaxa ati kuba soo aroortay oo tan oo kale oo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uu laba iman jiray allahuma dahirnii biالthalji wاlbaradi wاlmaai اlbaarid kamaa yudaharu sida loo dahiro athawbu marada addanisu wasakhaysan min alwasaki wasakda looga dahiro bal xadiidku si aan sheegayo waa inoo soo noqon doonaa inta casharka ku jirnana waa inoo imanaya xadiidkani maka marka aan hayno oo xadiidkani waa inoo iman doonaa insha allahu tacala inan gaadhnaa la arka laakiin halkaa cibaaraadkaa in yar isbedeli doontaa ee sanadkuna uu isbedeli doonaa had iyo goore xadiidaa sida dabeicada sheekhu tahay ama caadadiisu hadduu xadiidka soo celinayo kolley dee kii hore uun lafdigiisii iyo matnigiisii uunma soo celiyo saxiixiisa oo aada iyo aada mukararaadku ay boqolaal yihiin haddana way yar tahay inuu xadiidkii hore isagoo lafdigu kii yahay sanadkuna kii yahay uu soo celiya waa la arkaa waxoogaa waa la tiriyaa ee inta badan ama sanadkii baaba isbedelaya oo faa'iide isnaad baa kuba sugan isnaad kaluu soo kordhiyay kolkol alfaadihii dee inay sheekhyada kale alfaadahoodii weeye alfaadihii baa wax iskaba bedelayaan haddii aan umuuraha helin kolley waa ku tasarufo oo kan ama tacliiq ama ikhtisaariya waxyaalo ulaba yimaada bal waxaan u wadaa waxaa in lafdiga inoo dambeeya ay tahay kamaa yunaqa athawb labyadu min addanas halkanna addanis baa ii taalla waayo oo halkan waa maradii athawbu danis kaasoo kalena athawb labyadu min addanas baa taalla wax kale maa xarakada in yar macnuhuna markaa uu kala baydhi karaa ama uu kala duwanaanaya ee insha allahu tacala markaan halkaa gaadhna ayaan taa kala arki doonaaye halkan waxa weeyaan un denisku waa sifadii mushabahada ahayd ama wasfigii dhe oo ah imika marada nafteedi waa maradii wasakhaysnayd weeye uska galahayd addenis ama taa kale danaska inoo dambeeya wuxuu noqonayaa waa wasakda nafteedii ama wixii uskagaha naftiisi waa sida bal matalan haddaan idhaah imika rajulun alfarax oo kale waa farax laakiin shaksiga markan ku sifaynayo shaksiga laga hadlayo dee waxaa la odhanayaa dee imika maxamedun farixun oo kale farixun waa faraxsan yahay waa sifadii mushabahada ahayd ama ismigii faacil dee markay ficilo baabkeed noqoto oo ashir iyo farax iyo waa shaksigii waa ruuxii faraxsanaa haddii la yidhaahna alfaraxna ee waa macnihii masderka ahaa weeye imika tani waa maradii uskagalahayd bay noqon mara thawbkii oo danisa athawbu yadnasu addanasan fahuwa danisun marka waa maradii uskagalahayd sida looga dahiro min alwasaki wasakda haddee raacday uskagaa marka waxyaalo ha mudahiraadka la isugu geeya saasoo kale iga nadiif dembigaygi uma yaquulu wuxuu odhanaya allahuma rabbana laka alxamdu mil aلsamaaءi wa mil alardi wa mila maa shita min shayin bacdu muslim oo xadiidka soo saaray iyada waxaaba meelo kuba yimi marka uu rasuulka ilaahay rukuucda kasoo tooso eeg waa ictidaalkii rukuucda kaba soo tooso adkaartii uu la imanayay bay tani ka mid aha allahuma rabbana laka alxamdu mila asamaawaati wa mila alardi wa mila maa shita min min shayin bacdu waaba adkaartii markay ictidaalka halkan yaanu dikriga inuu halkaa duca unha inooguba sugnaado ammaantii ilaahayna dee waa ducay muqadimadeed noqota allahuma ilaahayow rabbanaa rabbigayow laka waxa adiga uun kuu sugnaaday alamd waxaa kuu sugnaaday xamdi mahad iyo ammaan adigaa le xamdi milasamaai samada muggeed ah macnaa xamdi aan la tirin karahayn oo samada buuxinaya wa mil alardi dhulka muggi xamdi ah iyo wa mil ama ayaa xamdi kuu sugnaaday iyo wa mil amaa kii muggi iyo wax buuxiya shita adoonto oo min shayin shaya bacdu waa samaawaadkii ardaa wixii de bal aan ahaynba iyaga taas wax buuxiye oo xamdiga kuu sugnaado macnaha waxaa loogaba jeedaa oo dee tan mil asamaawaati wa mil alardi wa mil amaa shit kolbaynu soo marray subxaana allahi dee zinata carshi wa midaada kelimaatina taa waynu soo marnay halkan waxaa looga jeedaa un waa lidalaalati cala kahrati mujaawisa lima tatasawaruhu ladhaan waa waxay tilmaamaysaa un bal dee waa xamdi aad iyo aada u badan oon la tirin karahaynoo de waa kasar xamdigaasa iyo in alla waxa dee marka la eego inaga dee tasawurkeenu ma wada gaadhayaba wax samooyin iyo dhul iyo wada buuxiya haddaba waxa weeyaanun oo macnuu yahay xamdi aad iyo aada u badan nihaayo lahayn xad lahayn oon meel uu ku joogsado lahayn wax kastaba buuxinaya taas baan ilaaho aan kugu xamdiyayaa oon kugu mahadinaya taas baa rasuulka ilaahay odhan jiray de waxaanay ka mid tahaan idhi adkaarta ictidaalka xdثna cمر بن مرزوq qال أخbarana شhuعبة qال xadaثna haaبt cمر بن مرزوq markii dhaweyd waa tan soo haynay shucbana uu ka warinayo sheekiisu ahaa lakiin imaka waa xadiid kale iyo shucbo inta ka dambaysa ruwaad kale oo waxa uu yihi qala xadaثna haaبt عan أنس haaبitku waa haaبit الbunani in hore kitaabka ugu soo aragnay aنس بن malikna sanado aad u badan laasimay oo la joogay caabidka zaahidka ahaa wuxuu yihi markaa anas ana nabiya sala allahu calayh wasalam kaana waxaa yughiru mid badiya an yadcuwa bihada ducay ducada inay ku ducayso allahuma aatina fi dunyaa xasanata wafi laakhirati xasanata waqinaa cadaaba annaar ducadeed waa ducadee jaamicaha waxay ka tegaysaan jirin ilaahowna si adduunyada xasano nagu sii aakhirana xasano nagu sii cadaabka aakhirana ilaahu naga ilaaliyo naga badbaadi waana ta qur'aanka walow dee rabbanaa aatinaa halkaa allahuma bedelkeeda ay kuba sugan tahay qur'aanka inooguba sugan oo adciyadii qur'aanka inoogaba mid ah bal markan taas ayaa u badsan jiray oo xadiida saxiixa muslim ku sugan baa wuxuu rasuulka ilaahay dee taas inay ducadiisa ay uba badnayd oo anasna markaa de hadduu dee duco doonayo uun keliya inuu ku ducaysanayaduu ku ducaysan jiray hadduu damala duca wax ka badan silaya ku ducaysana kolley waa soo raacin jiraybe bal rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh ducooyinkiisa ducooy ayaa kuwii uguba badnaa weeye xagga xasanada iyo dee imika adduunya aakhiraba dee kolley shay kasta oo fiican oo adduunka bal matalan ruuxa dee wanaagsan oo lagu helana xasanadii way shamlinaysaa wax kastoo fiican oo iyadana aakhira lagu helana xasanadii aakhira way shamlinaysaa kutubu tafsiirna iyo a'imadii salafka iyo xagga marka la eego xasanadan adduunya xasanadan aakhiro waxyaalo gaaro ay kuba fasireen baa waxa weeye uguba yimeen laakiin taasi waa amhila un bay kaba mid tahay waxa lafdigu shamlinayo oo xasanada adduunyaha bacda salaf sida cali iyo lagaba soo naqliyay radia allahu canhu almara asaalixa inay tahay deeta aakhirana alxurma xasan albasri oo kale xasanada adduunya waa alcilmu waalcibaada waa ruuxuu cilmina la siiyo cilmi aan camal lahaynna qiimo ma yeelanayo cibaadana uu helo xasanadii aakhirana aljanna taas baaba kuwa fasiray waxaa lagu fasiray oo kale dee sixadii iyo kafaafkii adduunye iyo cafaaf waa ruuxii oo caafimaad hela dhowr soonaada kifaayadiisii risqina ilaahay siiyo aakhirana dee waa naxariisteed adugu waxaan leenahay umuurahaasoo dhami waa amhilo uun taasoo kale waa amhilaydu kaba mid tahay waa wax kastoo fiican oo adduunyo lagu helana iyada xasanadii adduunyaa shamlin aakhirana dee umuuraha ilaahay aragtidiisa iyo ridwaankiisa ugu wen yahay iyo janno iyo naciimkeed iyo badbaado naar laga badbaado waqina cadaaba naar waa ta laba socotee ayay xasanadii aakhira noqonaysa haddaba waa ducadaa shaamilka ah jaamica ah rasuulka ilaahina aada buu u badsan jiray allahuma aatina fi dunya xasanata rabbana aatina nawata axaadiida qaarkoodna allahuma rabbana oo wada socda ayaaba kuba timi qaala shucbatu shucba wuxuu yihi fadakartuhu xadiidkan waxaan u sheegay isagoo haabit buu ka maqlo anas asxaabtiisii kaba mid ah qataado isaguna asxaabtii anasa ayuu shucba u sheegay xadiidkan uu haabit ka maqlay faqaala wuxuu yihi marka anas maya qataada yidhi kaana anasun yadcuu bihi anas waa ku ducaysan jiray walam yarfachu qataada muu kor yeelin markaas oo macnaa waxa weeyaan haabit albunani anas buu xadiidka ka wariyey waxaanay tahay rasuulka ilaahay baa badsan jiray ducada oo had iyo goor ku ducaysan jiray waa ducooyinkiisii uguba badnaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh waa ducada jaamicada ee qur-aankiiba inooguba sugan adciyadii qur-aanka laakiin qataada markii uu shucba uu sheegay xadiidka bal u de isagu xaggiisana ka hubsanayay isaguba de ina anas waa dadka asxaabtiisii ayuu yihi anas baa ku ducaysan jiray oo intan ah rasuulka ilaahay baa ku ducaysan jiray mu odhan bal adigu waxa weeye kolley dariiqa qataadana iyadoo marfuuca waa inoogu sugan yahay macnuhu waa maxay wax kale maaha xadiidku maaha inay cillo tani tahay oo ay dee markaa ay isku khilaafsan yihiin labadii raawiye anas midna uu leeya waa rasuulka ilaahay baa saa yeeli jiray midna anas baa ku ducaysan jiray arrintiisu ay tahay anas isagoo rasuulka ilaahay kuba dayanaya ducada uu arkay inuu aada u badsan jirayna isaguna ku kaaftoomaya inta badan kuba kaaftoomaya ayuu ducadan ku ducaysan jiray iqtidaan birasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam dee qolooyin kaleo xadiidka wariyeyna oo qataada bal maalan yatanna jumladan walam yarfacu may raacina anasna waa ku ducaysan jiro de waa isagoo ku camalfalaya wuxuu rasuulka ilaahay ka arkay weeye salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadaثna muسى qal xadaثna حmad yعnي بn سلمة عan isحاaq بn cabdاللahi بn abi طلحة عan سacيid بn yasاar عan abi هurayrata kana النabiyu slى الlaه عalيه وsلم yquل ducooyinkii fiicna ee jawaamicda ah rasuulka ilahi adciyadiisi baa inoo socota xagga sanadkuna kolley muسى بn ismaaعiil atabudaki sheekha bukhaarي ee aad waa sheekhadiisa ragga ugu badan kitaabka ayuu kaba mid yahay isaga iyo musnadi iyo bal raggaasi xamaadna waaba kan inoo sheego xamaad ibnu salame laakiin walow labada xamaadba uu soo gaadhay mala xamaadka kale wuxuu ka wariyey ayaa aadba u yaree waxaa lagu tiriyaa muuse raawiyatu xamaad ibni salama waa nin laasimay isaga ninkii axaadiidiisa warinayaabaa lagu tilmaamaayey raawiyadiisii ahaabaa lagu tilmaamaa marka hadduu xamaadba idlaaqa muuse bnu ismaaciil kolley wuxuu noqdaa un xamed ibnu salamo weeye isxaaq ibn cabdillahi bn abi dalxana abu dalxan u awowgii de waa saxaabigii jaliilka ahaa ee anas ibnu malik hooyadiina qabay abu dalxa zayd ibnu sahlin weeye in cabdullaahigan isaga dhalayna isxaaq waa culimadii taabiciintuu kaba mid yahay waa umu sulaym baa dhasho anas ibnu malik bay xagga hooye ka walaalayeen waana ilmihii habeenkii de iyadoo waxa weeyaan iyadoo ilmo kale kaba dhintay aanay odageedii usheegin u sheegin inan horta ay cashadii u diyaariso casheeyey isu qurxiso iyadiina uu laba kulmay marka waa sawirka intaa leeg ay tidhi markii dambe ilmaha aasa isagoo aad buu gaba cadhooday rasuulka ilaahayna yidhi habeenkiina allah idiin barakeeya ilmihii u cadhoo galay ee kuba dhasho de waa xayaatadii rasuulka ilaahay ama aragti bu ley bal rasuulka ilaahay baaba dee ugeeyo u magac bixiyey oo taxniigana u sameeyey cabdullahi bin abi dalxan haddaba bal waxaa adigu sanadka jira un saciid ibnu yasaar abulxubaab bay kunyadiisu tahay kutubta lixda ana waa nin riwaayo ku wada leh ninkaa saciid ibnu yasaar la yidhaahaa waa nin hiqo oo mutqina oo taabiciintii dhexe kaba mid oo kunyadiisuna abulxubaab ay tahay kolley waa mawaalidii un abu hurayrana waa ninkan wax ka wariya waana min rijaali sita can abi hurayrata kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam yaquulu allahuma inii acuudu bika min alfaqri walqilati wadillati waacuudu bika an adlima aw udlama allahuma ilaahayow inii anigu acuudu bika adaan ku magan gelaya min alfaqri baahida baahidii waa ibnu aadam iyo keyr ood u baahataa kolley waa culays weyn ilaahw baahi iyo faqri waan kaa magan gelaya ligayri ka weeye dee dadoo dhammaantum lfuqaraa ila allahi ilaah baa loo wada baahan yahay ee waa ibnu aadam iyo baahidiiba faqri walqilati iyo waxyaraan qiladii taas barhkood baaba halkan qilat alkhayraat walmubaraat macno kale laakiin tanu baan iska raacsanaynaa khayrkoo igu yar iyo ixsaamkii iyo markaa bal taase waa qiladii iyo waxyaraan oo iyaduba ruux markuu taa yahay bal baahidan iyo xaajadiisii uu bal masalan aanu kifaayadii haysan dhibteeda ka sokow oo kale acmaashii waaweyneyd ee waxa weeyaan khayrkii waaweynaa ee lagu qabsanayay maalkaasa dee zakadii la bixinayay iyo xajkii la gudanayay iyo acmaashii ixsaankii dadka iyo iyaguna darajaadka waaweyn laguma helayay tii naftiisii tii baaban u suurtogel ahayn ba xaggaa khayraad wax ka maqanna waa jirayaan xaggan kalena dee culayskii baaba jiraysa allahuma dee ini acuudu bika min ruuxu hadduu sabri waayo u adkaysan waayana dee halkan haddana dembi kaliya waxyaalo kalea uba imanaya oo ajrigii u halkan ka helaana waa waayaya allahuma ini acuudu bika min alfaqri walqilati wadilati dullinimo waa ruuxi oo noqda ku dullaysan dadka agtooda kula yaraysto la xaqiro taasoo kalena ilaahay waan kaa magangelaya wacuudu bika ilaahay waan ku magangelaya adigaan ku magangelaya o aan adilma inaan wax dulmiyo daalim inaan noqdo dadka dulmiya oo aan wax dulmiyo aw udlama ama aniga lay dulmiyo oo ku madluum oo la dulmiyo aan noqdo labadaba ilahay buu kaa magangelaya arrinku waxa weeyaana ilaahay waxa waa ka wada dhowre waa tashriican liummatihi wa tacliim waa bariduu ina bariyo ducooyinkaa waaweynuu inoo jideeyey si aan ilaahay ugu barin ilaahay aan ugu barino umuuraha caynkana aan ilaahay uga magan galo tan bay xadiidkana ama ducadana kaba mid tahay xadaثna mحamed بn abi bakri qala xadaثna muctamir can layثi can haabit bni cadlan عن أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن أبي بكر بن علي المقدمي وأن كلي dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa oo dee dabaqadan sheekhyadani ay u badan yihiin bukhaari iyo muslim iyo sheekhyadoodu walow rag ka waaweynaa ay dee u sheekhiya yihiin oo waana nin hiqa a weeyaan abu bakr ama maxamed ibn abi bakr ibn cali almuqadami kole muqadamigana waa awogii wax kuso magac dee halkaa aduu aan dheerayn bo muqadam laba yidhaaho nisbad weeye waa nin reer haqiif oo mawaalidoodii kaba mid oo reer basra ah oo hiqaa si aan sheegayna muctamarkuna waa ina sulaym ina sulaymaan baan ujeedaa laythin sulaymaan utaymi laythkan horeynu usoo marmaray waa layth ibn abi sulaym ninkii la odhanaya layth ibnu sacad maaha waa nin kolley dee jawaanib ama xifdigiisiiya waxyaale axaadiistiisii oo markii dambe xifdigiisu xumaaday aan kala socnayn iyo taa loola daciifiyo in hore kitaabka uguba soo maray abu cabdiraxmaan kana horeynu usoo maray isagoo abu umaama kaba warinayo qasim ibnu cabdiraxmaan baa la yidhah waa saaxibu abi umaama can abi umaamata qaala kuna waxaanu in cinda nabiyi sala allahu calayhi wasalam fadacaa biducaa'in kaiirin duca badan buu rasuulka ilaahay ku ducaystay laa naxfadu aanaan xifdisnayn oo maanaan wada qabanoo ducadu way badnayd faqulnaa waxaanu nidhi dacawta waxaad ku ducaysatay biducaayin duco laa naxfadu aanaan hayn oo naan qaban xifdiyin dee waa duco badan bay hayne faqaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh sa unabi'ukum waxaan idin warrami oon idinku warrami bishayin shay yajmacu dalika kullahu kaa aad sheegteenoo ducadaa badan ee tidhaaheen waad ku ducaysato maanaan xifdiyin ee aad doonaysaana inaan idinku celiyo idin jamcinayaba wax idin soo koobaya idin soo ururinaya lakum idinka idin soo ururinaya ayaan idin sheegay waa duco jaamica oo dee rasuulka ilaahay hadduu ilaahay baryayeyna khayr ama adduunye khayr aakhiru weydiisanayay waxaa kaloo ah shar aakhire iyo shar adduunyana ilaahay buu ka magangelayay markaa in duco haddaba jaamica oo umuurahaas shamlinayso waxay ka tegaysaa aan jirin kooban oo xifdihi kartaan oo waxa aan ku ducaystay badan bay idiin soo ururinaysaa maqsuudkii iyo taasna ay ku wada sugan yihiin dee arrinkuina kama baxayo khayr adduunye iyo khayr aakhiro ama shar adduunye iyo shar aakhiro kama baxaye taas baan idiin sheegaya waana tano waxaad tidhahaan buu leeyahy allahuma ina nasaluka mima sa'alaka nabiyuka muxamadu sala allahu calayhi wasalam ونستعيذك مما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله كما قال وأنت أقوبا اللهم إلهي إنا نسألك وحنك ويدي سنينا مما كي وحك أدو سألك وكويدي سي minta tabcidba kama dhigaynaba oo de in ka mida iyo wax ka midaan kuweydiisanayo waa guud ahaanba wixii uu kuweydiistay nebiyuka nebigaagii muxamedun sala allahu calayh wasalam wanastaciiduka waan ku magangelaynaa mimaa kii baan kaa magangelaynaa isticaadaka uu ku magangelay minhu xaggiisa nebiyuka muxamedun sala allahu alay wasalam bimacnaa khayrkii uu kuweydiistay waa khayr aakhiriyo khayr adduunyaba kaas waanu ku weydiisanaynaa sharkii iyo dhibkii uu kaa magan galay mid adduunya mid aakhirana nebi moxamed anaguna waanu kaa magan gelaynaa allahuma ilaahay oo anta adigu almustacaanu kala kaalmaystaata dee waa kaa oo de isaguna ciddii u kaalmeeyey unbaaba dee iyaduna kaalmeeye gargaar heli wacalayka korkaagana albalaaqu gaadhsiinta waa dee gaadhitaankii madluubka la gaadhayay wixii ruuxu doonaya gaadhayay taas waa adiga xaggaaga una waa wix alla wixii dee ruuxa madluubkiisii gaadhsiinaya khayr addunya khayr aakhiraba walaa xawla walaa quwata ila biاllah waa kelimo weyn oo dee iyaduna adkaartii kaba mid ah bal rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh sida xadiidkii abuu muusa alashcari waa kanzi kunuusta jannada ka mid ah wixii lagu helayey uu rasuulka ilaahay kuba sheegay bal inay waxyaalo badan oo waxa ugu hooseeya uu hamiga yahay iyo murugada dawa ay ka tahayna way soo aroortay laa xawla walaa quwata ila billah macnaa adkaartii bay kaga mid tahay waxaa bacda salaf oo kale laga soo nawaa ibn mascuud laa xawla can macsiyat illah ila bicismat illah walaa quwata calaa daacat illah ila bicawni illah macnaa xeelo iyo wareegid macsiyadii ilaahay wixii macsiya laga wareegaa nooma sugnaano awoodaan malihin ilaahay dhowritaankiisa iyo xifdigiis inaan hello uun mooye awood aanu daacadii ku qabsano ku haysano kusoo jiidanaana nooma sugnaan ilaa bicawnillaahi kaalmaha ilaahay un mooye uu isagu noo kaalmeeyo daacadii noo kaalmeeyo mooye waa macnaa macaanidii u timi cibaaradan walaa xawla walaa quwata illa billah bay kaba mid tahay aw kamaa qaalana walaa shaki baa raawigii shakiyey lafdiga inuusan ahaa iyo inuu wax aydugu dee bal macnihiisa lahaa kolley macnahan buu lahaa xadiian kolley kalena alfaadahani way ku soo arooreen oo de markaa iyadna kuba yimaadeen marka ama macno wax lagu wariyo aw kamaa qaala shakigun loolama yimaado haddii lafdiga aan lagu soo naqlin lafdigiisiiya macno lagu soo naqliyo ama meeshii uu yimaado shaki ruuxu shakiyey talow lafdiganima macnahan uu lahaa mise waa lafdigiisii oo kale ayaa dee lalaba yimaada aw kamaa qaala lala yimaada macnaha wixii la hubay ee lafdigiisii dee looma baahna in lalaba yimaade waa marka macno lagu warinayo taas waa lala yimaada haddii shaki yimina iyadna waa lala yimaadaa waqula khayran aw kamaa qaala wama ashbahahu kashaki fima stubhima xadaثna yaحya بن bukayri qaala xadaثna layth laythku in abi sulaym aha waa imaamkii layth ibn sacd can yaزيid bn اhaadi yaزيid maalin dhaweydna waan soo hayna waa yaزيid ibn cabdالlahi bn usamata ibn اhaadi haadigani markaa aabihii awogii buu noqon can cmr bn shucaybi can abihi can jadih qaala samictu الnabiya slى اllah عalيه waslm yqul allahuma inii acuudu bika min fitnati اlmasiixi اdajaali waacuudu bika min fitnati naar kolley deegada taa horeynu usoo maray mar baynu soo aragnay xadaثna axmed bnu yunusa qaala xadaثna abu bakri can nusayr bni abi اlashcahi can cadaaء bni الsaa'ibi can saciidi qaala kana bnu cabaasin bal xagga sanadka axmed ibnu yunus horeynu usoo ogaanay marar badan baan soo aragnay waxaanan soo sheegnay yunusku inuu awowgii yahay axmed ibn cabdillahi ibn yunus uu yahay waa imaam xataa imaam axmed sheekh alislaam uu kaba cabiray abubakarkan maanta axmed kaba warinayaana waa abubakar ibnu cayaash in la yidhaaho waa nin caabid ahaa oo waxa weeyaan muqri ahaa oo waxau kaba mid yahay un dee quraadan qur-aanka ama qaarigan iyo qurada toddobadaa ka mid ee caasim labada raawi uu leeyay waa mid ahaanoo midi waa dee raawigan xafsi aada u shuhuroobay qira'adiisuna malaa dabcadii ugu horreeyey dee dabcadkii ugu horreeya noqotay caalam alislaami aad i aad uguba faaftee ay tahay dee awsac alqira'aati intishaaran waa xafs can caasim waa qarinkiisii abubakar weeye oo waa raawigii labaad weeyaan abubakar ibnu cayaash aada u cumrigiisu dheeraadayna u ahaa kunyadiisan abubakrin ayuunbuu kuba shuhuroobay waxaanay raajix yeelaan magac kaleba inaanu lahayne kunyadoodun ay magac u ahayd oo magac kale aanu lahayna wixii markii horeba loo bixiyey sa dadka qaarkood dee abubakr in loo bixiyo se abubakrna sidiiq isaga magac may ahayna waa kunya weeye magaciisii kale waa la garanayaa dad baa dee marka horeba abubakr in lagu magacaaba se inagaba marka taas oo kale dadka qaarkood dhacda magacii kaleba muu lahayn kan baa u magacahayo kunyo maahae kunyadunu baa u magacaa barhkood laakiin magacyay sheegeen tobaneeye ku dhowna waa lasoo naqliyey bal waxaan leynaha waa siqa caabida walow markii dambuu weynaaday la yidhaha xifdigiisa xumaadee se kitaabkiisa wixii ugu qornaa waa macnaha sugan oo dee saxiixa abubakr ibnu cayaash weeye can nusayr ibni abilashcas nusayr ibni abilashcasna ma filaya inaan hore usoo maray waa nin kunyadiisa abulwaliid la yidhaha isna reer kuufa sida abubakrinba reer kuufa uu ahaa qolooyinku waa reer kuufe waana ma xataa taabicigaba aan soo gaadhno waana nin hiqa oo atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa kaba mid ah kitaab bukhaari baana wax ka wariyay kutubta kale ama ragga kale aimada kale riwaayo agtooda kuma laha nusayr ibn abilashxaf waa hiqaan lehna waana saabica ama saciidkan iyada inoogu dambeeya waa saciid ibnu jubayr weeye uma baahna tacriif iyo tarjamo waan soo marre la arkaa inaan mar kala marre saciidku waa saciid ibnu jubayr qaala saciid baa wuxuu yidhi kaana ibnu cabaas ibna cabaas wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaaha allahuma qanicnii bima razaqtanii wabaarik lii fiihi wakhluf calaya kula gaa'ibatin bkhayr taas buu odhan jiray ibnu cabaas allahuma ilaahayow qanicnii igu qanci oo mid ku kaaftoomo ku qanca igaba dhig bimaa rasaqtanii waxaad igu arsaaqtay qanacada dee waxa weeyaan waa qadnimada dhabtii taa wey ruuxii haddii ilaahay wax kastaba siiyo laakiin wixii la siiyey aanu ku qancinanuba muuqan waa faqiirun bal waa faqriga dee had iyo laakiin wixii aad kolba igu arsaaqday mid ku kaaftooma ku qanca raallina ku noqdo taas ilaahu igaba dhig qanicnii bimaa razaqtanii wabaarika barakeeyo lii aniga fiihi ay fii maa razaqtanii waxaad igu arsaaqdayna ilaahu ii barakee taas buu iyadana waxa weeye odhan jiray oo waa ducadii ibnu cabaasba wakhluf khaliif noqoo calaya aniga kula gaa'ibatin waa mid maqan dhammaanteed oo aniga ii sugnaatay bikhayrin wanaag igaga khaliif noqoo wixii aniga iga maqan ee ama xoolo ah ama dad ah ama taas oo kale ilaahow ii ilaali oo ii xafid oo khayr iyo wanaag igaba khaliif noqo weeye oo taasi wey macnaa ii xafid weeye bal taas kolley iyaduu marfuuc yahay oo ibnu cabaas uu rafcinayana way soo aroortay waxaa kaloo soo aroortayba ibnu cabaas inuu ducadan la iman jiray bayna ruknayn macnaa markaa uu dawaafayo labada rukni waa yamaaniga iyo xajarul aswadka labada ruknee yamaaniyeynka laba yidhaahee mid xajarul aswadka uu ku sugan yahay beydka intiisa kale kaga duwan dee salaamta la salaamaya iyo bal xajarka dhunkashaaba raacaysa ninkii ay u suurta gashee labadaa dhexdooda oo macnaha markan la dawaafaya adkaartii dee kolley adkaar khaasi ma jirto iyo duco khaase laakiin dee ilaahay buu xusayaayo waxaa loo jideeyo dawaafkan iyo saciga laynoogu jideeyey waa ilaahay subxaana watacaala in la xuso waa xuskiisa taas weeye xuskiisaa la badsanaya anwaaca dikri baa lala imanaya waxyaalahan dee kutubta yaryar ay kuba qoreene ducada shawdka hore iyo shawdka labaad iyo ka saddexaad iyo taasoo dhammina wax raadi iyo wax asal lamaaha laakiin adkaarti marka maxaa waxyaalaha soo arooray kamid a halkaa bayna ruknayn ilyamaniyeyn laba ayaa ducadan meelahay usoo aroortaa kaba midaaba ibnu cabaas laba iman jiray waana la rafciyo oo marfuuc ahaan oo in markaas uu ruuxu dawaafayo labada rukni dhexdooda jooga dee waxaa kaloo soo arortay halkaa rabbana aatina fi dunya xasanatan waana adkaaraha kooban ee ma'huur ahaan laba hayo iyagoo ma'huura iyadoo amaakin ay ku xadaysantay inta kale de waa dikrigaa mudlaqa weeyaane ruuxii waxba aanay uxadaysayn ay tahay inuu dikrigii badsado une bal haddaba kana kaasu kaba mid ah allahuma qanicnii bima razaqtanii wabaarik lii fiihi wakhluf calaya kula gaa'ibatin kolley kutubta qaarkood oo ayaa waxaaba dhaca halkan wakhluf calaya kula gaa'ibatin lii oo waxa weeyaan lii ay raacdo macnaa waa wax kastoo maqan oo waxa weeyaan aniga ii sugnaadayna ilaahu khayr ii dhaali weeye ii xafid ii dhowro khayr igaba khaliif noqon xadaثna msdd qaal xadaثna cabdالwariث can cabdالcaزiiز wacabdالcaزiiز bn صhayb weeye can anas qaala anahu qaal kana akharu ducaaءi الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam waa xadiidkii marka dhaweyd aan kaba soo baxnay waxa weeyaan dee imika ruwaadii un baaba isbedeshee sanadkiin baan kii ahayn allahuma aatina fi dunya xasanata wafi اlaakhirati xasanata waqina cadaab الnar xadiidkana kole waa xadiidka bukhaariyo muslimba ay wariyeen xadaثna الxasan بن الرabيc qaal xadaثna abوالaxwaص can الأcmaش can abi سfyaan وyزيd can anasi qaal anahu qaal abulaxwas baan mar dhaweyd soo haynay cabdالlahi بn mascuud buu kaba warinayay cawf ibn malik aljushami baan nidhi kale cawf ibn malik اlashtaci baa jiro oo in waxa weeye ashtaci waa صaxaabi isawkaasi cawf ibn malik ninkaasaan sheegayna waa cawf ibn malik aljushami sharx alfiyada suyuudiya sheekh maxamed amin xafidahu llah uu leeyahay hay-aaba dhacday mar uu dee qabanayay labadooda isweydaar iyo iltibaas dhacay oo dee weli waa saxaabi iyadoo kii loo jeeday anu isaga ahaynba way isku qaldami karaan aadna way isugu dhowyin ee imika halkan abulaxwas kalaan haynaa haddaan halkii hore dib ugu yar laabana in bal sanadka had iyo goor waa umuuraha ruuxu aytay inuu baraarugo haddii uu labada ruux kala saari waayo halkay sanadka ka gelayaan kii hore wuxuu joogay cabdالlahi بn mascuud buu wax ka warinaya cabdالlahi بn mascuudna waa صaxaabi hore u dhintay cuثmaan iبnu cafan oo khilaafadiisii ayuu dhintayba oo isaga cuثmaan iبnu cafan kaba hor dhintay marka waa cidda la kulantay waa صaxaabi weyn taabici weyn baa la kulmaya ama taabici dee dhexe raggaa horaa la kulmaya taabiciinta yaryari may soo gaadhin ibnu mascuud halkana haddaan eegno sheekii bukhaari buu ku xiga abulaxwas marka laba nin isku noqon maayaan kii hore ma noqonayso isku meelba kuma jiraanoo laba nin oo kale fog weeyaan abulaxwaska halkana waa nin aad u mashhuuro kolley kitaabkana la arka inuu kusoo noqnoqdo kutubta rijaasha lixda ana kuba suganoo salaam ibnu sulaym laba yidhaaho ka haddaan idhaho cawf ibnu malik kani waa salaam ibnu sulaym kani waa atbaacu taabiciintii kaasna waa taabici hore weliba ayuu yahay oo markaa waa umuurahan dabaqaadka dadka ayaa kolkol dee ruuxii ishtibaahay kolley iyo labsigii waa dhici karta inuu garabo ayuu ruuxii magaciisii soo saari waayo laakiin de umuurahani waxay u ifinayaan inaanu ninkani ninkii hore ahayn uu nin kale uun yahay oo magacu kii hore uun maaha kol haddood magacii meel ku aragto ruuxii kii hore uun ama magacii aad aragtay uun maaha mid kastaba dee in laba idhaaho un waa kii un xadaثna abulaxwas can اlacmash can abi sufyaan wayaziid imika laba nin buu israaciyey waatan oo imika abu sufyaan iyo yaziid xadiidka way siman yihiin waa acmash baa ka wada warinaya abu sufyaanna waa dalxat bnu naafic yaziid ninkan la idhaahna waa yaziid ibnu aban nin la odhanayay oo zaahidna ahaa waa nin zaahid u aha waa cido dadka waacadiyi jireen ahaa waqtigaa horena alqaas ayay odhan jireenbe waa nin waacidana ahaa oo araqaashiyi kolley qaaftana lama shado abu camrin waana nin reer basra taabiciintii raggii ugu dandambeeyey kitaabkeenna waa ku sugan yahay tirmidiya ibnu maajahna riwaayuu leeyahay laakiin dee sida kale markaan eegno waa nin daciifa xagga riwaayo waa nin daciifa caabidka ha ahaado saahidka haba ahaado laakiin maanta maxaa jira bukhaari nin kaloo hiqa ayuu soo raaciyey keligii xadiidkii ma warinayo abu sufyaan baa la socdaa markaa cumdadu isaga ma noqonayso hadduu keligii yahay baan odhan lahayn sanadka xadiidku waaba daciif ee imanka nin kale ayaa la socda waa maqruun markaa isagu cumdadii ma noqonayo waana nin zaahidaan leenoo caabid ahaa waa cidna ahaa laakiin dee xaggaa riwaay ahaan iyo taa waa u daciifiyaanba xifdi ahaan waa xifdiga xun can anasin qaala kana الnabiyu salى الlahu عalayه wasalam yukiru mid badiyo an yaquula inuu yidhaaho allahuma ya muqalib اlquluubi habit qalbii calaa diinik allahuma ilaahayow yaa muqalib alquluubi quluubta kii rogrogayayow waayo dee siduu rasuulku inoo sheegay dadka alquluub bayna isbacayn min asaabic الraxmaan yuqalibuhuma yuqalibuhaa kayfa yashaa quluubta rogrogayay axwaasheeda bedbedelayay ee kolba dee taasoo kale khawaadirta iyo waxaa kuma soo dhacay habit sug qalbi qalbigayga calaa diinika diintaada ilaahw kuba sug taas buu rasuulka ilaahay dacooyinkiisa iyadna kaba mid ahayd xadaثna adamu qaala xadaثna shucbatu qaala xadaثna rajulu min aslama yuqaalu lahu majzaatu waa xadiidkii imakaan kaba soo baxnay majzana waa majzatu bnu zaahir imaka dee halkana rajulu min aslam waa mubham lama odhanayo sax waa kan lagu fasirayo ninkii waa joogaa qaala wuxuu yihi markaa majzaa samictu cabd llahi bn abi awfa can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam anahu kana yadcuu اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم طهرني بالبرد والثلج والماء البارد أقوى رواية سندكي وإسبدلي markii hore way kala horeeyeen imakana way kala daado waa ti un laakiin waa intaynu soo marray un xagga tartiibtii aan sidii ahaaninba allahuma dahirnii min adunuubi wanaqini ziyaada ay riwaayadeenan tii hore la dheertay waana isla macnay ilaahu dunuubta iga dahir oo iga saafi yeel kama yunaqasa loo saafi yeelo asaw marada alamyadu cadmina danas dee ina albayaada qaliilu lxamli lidanasi bay oo uskagama qarsato markii way kaba muuqanaysaa haddii dee hagaag loo maydhana wixii cadaankiisiibaa soo baxaya uu ka nadiifoobaya ma qarsanayo wax iskagu xambaaraya ma jirto ama uu qarsanaya haddaba marada sacad looga nadiifiyo minan danis eeg waati halkii aan sheegay halkii hore athawbu deniso thawbka ayuu sifa denis u ahayd waa maradii uskaga lahayd ama wasakda lahayd iminka halkan dee waa marada cad sida looga nadiifiyo maxay waa addanas waa wasakda oo imika waa wixii uskagaha iyo danaska sida looga nadiifiyo waa taan dan farax iyo farix aan dee bal maalan nadiirkeeda aan lahayn weeye xadaثna cabdالغفاr بن daud qal xadaثna yعqub بn cabdالرحمن عan muسى بn cqbata عan cabdاللahi بn dinari عan cabdالlahi بn cmar qaala anahu qaal dacooyinkii baa weli inoo socda cabdالغفاr بn daudna kunyadiisana abu صالح baa la idhaha xaraan boy markii hore deegaankiisa hore mصr buu markii dambe degay waa nin iqo faqiha weliba oo bukhaari iyo abu da-uud iyo ibnma ibnu maaja iyo nasaa-i baa wax ka wariya ama kutubtooda uu ku sugan yahay marka tirmidi iyo muslim baa ka maqan oonu iyaga kutubtooda riwaayo ku lahayd bal waxaan leenahay waa hiqat faqihun min alcaashira ibn cumar ba wuxuu yihi kana min ducaai rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam allahuma inii acuudu bika min zawali nicmatika wataxawuli caafiyatika wafujaati niqmat wafujaati ama fajati niqmatika wa jamiici sakhadik faja iyo fujaa haddii fada la damiyo aniga walow fujaati ii taalo laakiin taasi ma noqonayse de haddii fada la damiyo kollaymad baa meeshii imanaya haddii fada la fadxiyana ma imanayo allahuma ilaahay ow inii anigu acuudu bika adaan kumaan gelaya min zawaali nicmatika nicmadaada suuritaankeed waa nicmadii aada igu nicmaysay mid diineed lahayd ama mid adduunyaba lahayd inay suusho ruuxana ilaahay hadduu nicmo siiyo nicmadii uu ilaaliyo xafido ilaahay uguba shukriyo aanu xumaan iyo macsiyo waxyaalaha caynkaasa shukrigeedii iyo abaalkeedii kaba dhigin ilaahay horta waa u ilaaliyaaba oo dalika biana allaha lam yakun mugayiran nicmata ancamaha calaa qowmin xataa yugayiruu ma bianfusihim ina allaha laa yugayiru markaa ilaahay dee ma bedelo nicmo uu qoom uguba nicmeeyey ilaa iyagu horta xaggooda isbedel ka yimaade dee shukri la-aan iyo dee waxyaalahaasi xaggoodii ka yimaade nicmadii waa lagaba qaadaya bal haddaba nicmadaadi inay gaba wareegto dee waana wax xaggiisa kaba yimi shaksiga ayaabay imanaysaa shukri la-aan iyo taqsiir iyo wax kaloo uba sarfiyey ee nicmadaada isbedelkeeda iyo wareegeeda ama zuuritaankeeda ay suusho wataxawuli caafiyatika caafiyadaadii waa sixadii iyo caafiyadii iyo wixii aadi siisay oo iyadna wareegta wa faj'ati niqmatika waa ciqaabtaada iyo dekadadeeda oo wixii dee bal maalan igu soo boodo unoo mar keliya wixii ciqaabtii iyo bal taas oo kale igu soo kadiya waayo waxa ruuxa dee bal xataa hadduu kuba dhacayo tadriij ahaan uguba yimaado iyo wax mar keliya un kusoo boodoon waxba u suurtagelinoo makansano way kala duwan yihiinba haddaba way kala sahlan yihiin wafujaati niqmatika iyo wa jamiici sakadika caradaada dhammaanteedba ayaan ilaahay oo kaaba magangelaya bal kolley waxa weeye weli ducooyinku way noo socdaan ee tana waa ducooyinkii rasuulka ilaahay jawaamicda ahaa aad iyo aad u waaweynaa dee inaga uu noo jidaynayey ina barayay si aan ilaahay uguba barino taas bay kaba mid tahay wallahu subxaana watacaala alaa aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk allahuma zidna walaa tanqusna akrim